bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo daafuray shirka kalluumaysiga soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho
wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo mar kale qaadanaysa saddex kun oo macalimiin ah
saraakiisha ciidamada soomaaliya iyo qaramada midoobe oo ku shiray magaalada muqdisho ciidanka dowladda oo gacanta ku dhigay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maraakiib dagaal way leeyihiin midowda yurub oo ku xidhay xeebaha puntland
doorashada ah maraykanka ah oo fooda lagu soo haysa oo ka dhici doonta dalkaasi maraykanka ee doodihii labadii dhinac ee biden iyo trump u socota waa wararkii caalamka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray shirka kalluumeysiga soomaaliya shirkaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda kalluumeysiga iyo qiraadka buluuga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo halkaasi khudbad ka jeediyey ayaa ka hadlay kheyraadka dabiiciga ah ee uu dalkeenu alla ku maneysay waxaana uu markaasi si gaar ah ula hadlay ganacsatada iyo wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda iyo xubnihii ka qayb galay
innaga baddeenna marka culays badan baa soo maray oo ah qashin lagu tuuro kalluun sharci darra ah piracy iyo burcadbadeed ka dilaacda inta intaasoo dhaniba waa culaysyo waaweyn oo waddankeenna soo maray oo baddeenna soo maray laakiin qaybo badanna waxbaa laga qabtay waxa kusii harsanna waxaan rajeynayaa insha allah in xabdaga waana la monitorgareeyaa aniga maalin walba adu waxay haystaa wasaaraddu daily report oo ay arki karaan yaa ku jira yaa laga saaraa dowlado waaweyn baan geynay maxaan ku dhahaa dacweynay oo deedna runtii ka cararay meeshii kuwo kalena waa lagu daba jiraa cid laga yeelaayo inay kalluun sharci darraha dalkan ka samaysatana ma jirto dowladda soomaaliya maxaan ku dhahaa qolka ciidamada u joogaan dabcan heshiis bay ku joogaan waanan review garayneynaa wakti qaarkood waa ka dhammaaday review baa hadda lagu sameynayaa habkay ku joogayaan iyo hadday joogayaan iyo haddayna joogeynin waxa waaye waxay noqon doontaa wax gacanta dowladda soomaaliyeed ku jira laakiin waxay iyagu iska joogaan ma ma noqonayso heshiis unbay unbaa lagu joogi doonaa ciddii joogaysa weliba la xiriira la seefgareeyo ganacsiga soomaaliyeed iyo kalluumaysatadeenna iyo maxaan ku dhahaa ilaalinta badqabka baddeenna iyo maxaan ku dhahaa caafimaadka iyo nabadgelyada intaba sababahay ku yimaadeenna duruufo adadag bay ahaayeen oo xilli mucayana ay yimaadeen si loo soo nabadgeliyo doomaha iyo maraakiibta wada gargaarka bani aadamka ay ay maxaan ku dhahaa dadkii u baahnaa ugu keenaan duruufahaasay ku yimaadeen wixii ka dambeeya haddana waxaan anagu rajeyneynaa haddii la idhaahdo berriga markii lagala diriray maxaan ku dhahaa tuugada iyo burcadka badda dee kama dhashaan berrigay ka yimaadaan marka berriga mar haddaan amnigeeda sugno badda waxaa waaye dadka joogaayay way sahlan tahay in amnigooda la sugo marka taasna waxaan rajeynayaa inay ay ay ay iska fududaatay oo iyadana xalkeedu uu dhow yahay haddii la idhaahdo wixii ka dhidhiman meelahaas maadaama aan meeshaas istraatiijiga ku naalo marka la fiiriyo mara biyoodkeena maadaama ay barwaaqadaasi dhex agaagto maadaama aynaan ka faa-iideysanin oo aynaan la arko inay waxaana de untabid resource yihiin oo meel iska iska iska jiifta iska hoganaysa ay yihiin haddee waxaa laga yaabaa in sidaas hadda ay maam maryam sheegtay in ay jiraan dadad badan oo soo hanqaltaagay ama soo reemaya oo meesha kusoo socda amaba sheegtay marka dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan waxaan ugu baaqayaa dalkooda inay ilaashadaan hantidoodana inay ilaashadaan kaftan ma gasho mana galo kaftan ma galo dhul kaftan ma galo ma galo isku rixrix ma galo qabyaalad ma galo waxa weeye waa dhul markay timaado waa geeri iyo nolol marka waad ogtihiin waayahan dambe baddeeni waa waa laynagu haystaa baddeeni waa laynagu haystaa xaq baanu leenahay baa la leeyahay haddee waxyaaba aan dhici jirinna waa dhaceen oo dadkeenii soomaaliyeed iyo madaxdeenii soomaaliyeed qaar ka mid a ayay ka suurtooday waxyaaba aan dadka soomaaliyeed filayn
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ay kaasi ahaa wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale ay qaadanayso saddex kun oo macalimiin ah sida ay sheegtay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya nuur mustaf mukhtaar waxa ay sheegtay in bulshada soomaaliyeed la wadaagtay qorshaha dowladdu ay ku qaadanayso macalimiintan cusub waxaana ay sheegtay macalimiintan inay mari doonaan abraacii horeynta saddexda kun oo macalimiin ee wasaaraddu ay u qaadatay nuura mustaq mukhtaar hudo oo ay arrimahaasi ka hadlaysa ayaa tiri
bismillaahi raxmaan raxiim wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa farxad u ah in mar kale ay shaaciso qaadashada wejiga labaad ee macalimiinta soomaaliyeed iyadoo la qaadan doono saddex kun oo bare soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyadoo kaashanaysa wasaaradaha waxbarashada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk maamulka gobolka banaadir iyo maamulka khaatumo waxa ay mar kale shaacinaysaa in dhammaan ummadda soomaaliyeed ay u furan tahay fursadda baranimo iyagoo ka qayb qaadan doona macalimiinta qaranka soomaaliyeed ee ka shaqayn doona waxbarashada barayaashan la qaadan doono waxa ay ka shaqayn doonaan heerarka kala duwan ee waxbarashada gaar ahaan dugsiga hoose dhexe sare iyo xanaanada waxaa mudnaan gaara la siin doonaa barayaasha dumarka ah iyadoo boqolkiiba soddon ay noqon doonaan macalimiinta dumarka ah barayaasha la qaadan doono haddaba si loo helo macalimiin leh tayo waxbaridooduna ay tahay waxbarid ku salaysan hanaanka waxbarashada ah wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyadoo kaashanaysa wasaaradaha waxbarashada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk maamulka gobolka banaadir iyo maamulka khaatumo waxa ay ballanqaadaysaa in barayaashan lagu qaadan doono hab furan hanaan daah furan leh ku salaysan cadaalad aan lahayn eh ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxa ay shaacinaysaa in uu furan yahay dalabka mareegta macalimiintu ay ku soo codsanayaan sidoo kalena ay furan tahay fursadda qaadashada macalimiinta laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay labada bisha toddobaad sannadda labada kun labaatan iyo afarta wabilaahi towfiiq dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ee qaramada midoobey ayaa ku shiray magaalada muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya ee qaramada midoobey ayaa si wadajira magaalada muqdisho waxa ay ugu qabteen shirka sanadlaha ah ee guddiga wadajirka ah ee looga hadlayo horumarka laga gaaray qaabdhismeedka horumarinta joogtada ah ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey ee xafiiskeeda soomaaliya laba kun kow iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan shirkan oo si heer sare loo soo agaasimay waxaa si wadajir ah u guddoomiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamuud sheekh faarax beene beene iyo guddoomiye ku-xigeenka wakiil aaniraade ku-xigeenka wakiilka soomaaliya ee xogeyaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey ahna isuduwaha arrimaha baniaadantinimada georgi conway waxaana diiradda lagu saaray dooda istaraatiijiyadeed ee iyo waafajinta taageerida qaramada midoobey ee qorshaha mudnaantu leh dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda hay-adda qaramada midoobey ee ka howlgala dalka qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka laga soo saaray waxaa ka mid ahaa soo bandhigidda iyo ansixinta warbixinta natiijada qaramada midoobey ee soomaaliya iyo qorshaha istaraatiijiyadeed ee waxaana dib u egis lagu sameeyey waxyaabihii u qabsoomay waxaana ay soo bandhigeen qorshe istaraatiijiyadeed ee sanadka soo aadan wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamuud sheekh faarax beene beene oo markaasi ku nuunucsaday muhiimadda uu u leeyahay iskaashiga ayaa waxa uu yidhi qaabdhismeedka iskaashiga qaramada midoobey ee soomaaliya waxa uu daliil cad u yahay wadashaqeynta xoogan ee dowladda soomaaliya ay la leedahay hay-adda qaramada midoobe oo si wada jir ah kor ugu qaadayso qorshaha horumarinta qaranka iyo himilooyinka horumarineed ee joogtada ah waxaana naga go-an buu yidhi inaynu xaqiijino in horumarkan uu wax uu ka bedelo nolosha dadka soomaaliyeed qaab dhismeedka markaasi iskaashiga horumarinta joogtada ee qaramada midoobey waa qorshe istaraatiijiyadeed oo hagaya taageerada wadajirka ee hay-adda ee la xidhiidha ajandaha ee horumarinta joogtada ah iyo yoolka horumarineed ee joogtada ee dowladda federaalk soomaaliya
markabka lagu magacaabo ay leeyihiin midooda yurub ee naabor ayaa waxaa la sheegay in dushiisa ay kulan ay ku qaateen qaar ka mid a saraakiisha ciidanka ilaalada heebaha ee maamulka puntland wafdi ka socda taliska guud ee ciidanka booliska ee dowlada goboleedka puntland ayaa biyaha durugsan ee badda cas kulan kula qaatay taliyaasha ciidamada badda ee midooda yurub ee howlgalka atlanta islamarkaana hoos taga admiral manuel abargalsafa kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta ka dhexeysa b b f weliba iyo nabor wixii laga qabto kooxaha burcadbadeeda ah kalluumeysiga sharci darrada iyo khataraha kale ee xeebaha puntland wadaagista macluumaadka iyo qorsheynta fiican ee howlgalka wadajirka ah ayaa lagu nuunuucsaday in yihiin dhinacyada muhiimka ah ee iskaashiga labada dhinac iyo kulankan oo yeesheen saraakiisha labada dhinac midooda yurub ayaa inta badan sheegay in kooxaha burcadbadeeda ay ka waardiyeen xeebaha dalka soomaaliya inkastoo kooxahan burcadbadeeda ah iyagu bilooyinkii lasoo dhaafay howlgallo ay ka sameeyeen badaha soomaaliya islamarkaana ay ku qafaasheen maraakiib ganacsi
ugu dambeyntiina doorashada mareykanka oo markaasi fooda ay nagu soo heyso ayaa xisbiga madaxweynaha ee talada haya ee mareykanka jo biden walaa xoogle uu muujinayaa madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa doodiisa liidatay ee telefishinka laga sii daayey toddobaadkii hore waxay ka dhexisay xisbiga dimuquraadiga waxaana ay dhalisay dood ku saabsan cidda ku tartami karta booskiisa haddii uu ka tanaasulo inkastoo isbeddelka noocaasi ah aana haatan la filaynin haddana waxa uu abuuri doonaa baa laleeyahay dagaal foolxun oo ka dhexdhaca xisbiga dimuquraadiga ah bil ka hor codbixinta dimuqraadiyiinta ayaa muujinaya cabsida iyo shakiga laga qabo musharaxnimada biden taasi oo dhalisay dood badan oo ku saabsan kow iyo soddon jirkan inuu yahay qofka saxda ah ee la tartami kara trump bisha novembar warkii duhur ee dalsan waanagita
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talalhel